wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland mudane abshir maxamed cabdi ayaa maanta daafray wareegga saddexaad ee ololaha tallaalka carruurta aan horey loo tallaalin iyo kuwa aan helin dhammaystirka tallaalka joogtadaha sannadihii lasoo dhaafay ololahan tallaalka ayaa ujeedkiisu yahay koruqaadista tirada carruurta ka yar shanta sano ee loo dhammaystiray tallaalka joogtada ah ee lagu hortegayo xanuunada ku dhaca carruurta waxaana ka qaybgalay howlwadanada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ugu horreyn isgudwaha caafimaadka gobolka jubbada hoose mudane cabdirasaaq saciid jaamuus ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka ololaha tallaalkan
shirkan yar waxaan u qabanaynaa ama eventigan yar ee aan ku furanayno big catchup round three insha allahu tacaala si officially waxaa noogu furi doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka laakiin inta uusan noo furin wasiirka waxaan rabaa in yar inaan ka iraahdo sidaad la socotaanba big catchupku waxaa weeyaan in la joogteeyo ama sare loo qaado tallaalka joogtada ah ee protein immunizationka aadaaftii ama ujeedooyinkii loo sameeyey in maaragtay b c u aan la qabtana waxay ahayd kii markuu covid 9 kii dilaacay waxaa jira in xarumihii badana ay karantiin badan uu jira xarumihii badana aan la tegin sidaa awgeed ciyaalo badan ay tallaalka seegeen oo maanta ku jira ejkan shanta sano ka yara sidaa awgeed istaraatiijiyad ah waxaa la qaatay in laga dabageeyo tallaalkii oo la gaarsiiyo si ay caafimaadkooda iyo badqabkooda uu sare u qaado qiimeyn la sameyno waxaa la ogaaday ku dhowaad sacaad wasiir ku dhowaad laba boqol oo kunoo ciyaalah inay seegeen tallaalkii assessmentiyo la sameeyey sidaa awgeed hadda round two iyo iyo round one waxaa la gaaray guulo fiicana laga gaaray dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland mudane abshir maxamed cabdi ayaa si toosa u daafuray wejiga saddexaad ee ololaha tallaalka carruurta ka yar shanta sano runtii maanta waxaan halkan isugu nimid inaan daafur u samayno wareeggii saddexaad ama raunkii saddexaad ee tallaalka carruurta shanta sano ka yar bikajab bikajab waxaa weeye waa sida horeba loo sheegay ka dabatagga carruurta shanta sano ka yar ee aan fursadda horey ugu helin inay helaan tallaalka waxaad ogtihiin in marxalada adag de waayada ugu dambaysa ama sanadihii dambe in lasoo maray oo ugu dambeeyey xanuunkii covid nneteen oo runtii keenay in guryaha iyo dee lagu xanimo oo carruur badan aysan oo soomaaliyeed aysan u helin ama adduunyadaba inay helaan tallaalkaas taasaa waxay keentay in hadda fursad loo helo in ka dabatag lagu sameeyo carruurtii aanan waafaqin in mataqaana ay helaan tallaalka loona dhammaystiro ayaa barnaamijkan uu ku saabsanaa labadii round oo hore waa soo marnay waageedankii ugu horreeyey madaxweynaha noo dahfuray kii labaadna waa soo marnay midkii saddexaad baan maantiito yaan runtii daahfuraynaa sidaa daraaddeed taargetka wuxuu ahaa ilaa laba boqol oo kun oo carruur soomaaliyada oo reer jubbalana in runtii ay helaan tallaalkaas boqolkiiba lixdan iyo shan hadda waa way qaateen waxaan rajeynayaa soddon iyo shantaa dhimanna in ay ka faa'iideysan doonaan labada rown oo soo socota haddii ilaahay ogolaado sida saraakiisha caafimaadka ay runtii xuseen oo isgudwaha caafimaadka gobolka jubbada hoose ugu dambeeyey doctor cabdirasaaq waxaan rabnaa in caruurtaas ayada ah fursaddan hadda taagan iyo kuwa imaanayaba looga faa'iideeyo oo dee xanuunka waxaa weeye waa waxaa la yidhahdaa daaweyntiisa waxaa ka fudud oo ka macno badan in dee kahortag lagu sameeyo